إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda alfurqaan alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal weerar lagu qaaday isbaaro askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen afaafka hore ee buurhakaba dagaallo lagu qaaday askarta xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay xalay ka dhaceen baay bakool shabeellaha hoose iyo gedo sirdoonka maamulka somalilan ayaa sheegay inay qabteen xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa si cad u sheegtay in dastuurka ay ku dhaqanto ay u qoreen dalal shisheeye oo ay xabashida ku jiraan qodobka warka dibaddana iska hor imaad ka dhacay kiniisad ku taala dalka kenya ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo halka shil ka dhacay dalkaas ay ku dhinteen tiro dad ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal weerar lagu qaaday isbaaro askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen afaafka hore ee buurhakaba warbixinta isdaarkaasi mubaarak cumar mubaarak ayaa soo jeedinaya
kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday askarta maamulka koonfur galbeed oo isbaaro u tiilay afafka hore ee magaalada buurakaba ee gobolka baay ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa askartaani oo sugaya inay dhacaan gawaarida waddada maraysa balse waxay ka war heleen ciidamada mujaahidiinta oo la dultaagan qoriga iyo soomaalida u taqaano dabajeexa يا ودين الملحدين شتت جموع الكفر وذنب العرب خدام امريكا ودين الملحدين اطلق وخلد اليهودي waxaana muuqaalkan kooban kasoo dhex muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo ku cararaya dhulka hawdka ah
طغاة المغرضين الحاقدين شتت جموع الكفر وذنب العرب خدام sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta isbaarada u tiilay oo dhex yaala tugbiyo mareen ah oo maran muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta maamulka koonfur galbeed oo gaaraya laba qori ak forty seven ah iyo lacagaha baadaha ay ka qaadanayeen bulshada ku safraysay waddada الدين جدكم رجال الله في جحف الغضب تشرب دماكم لذلك مشتهين si kastaba dhowaan ayay ahayd markii alkataayib al akhbaarihii ay baahisay muuqaalo ku saabsanaa weeraradii cagmarintaha ee lagu qaaday lix iyo tobankii bisha muxaram ee ka dhacay deegaanada harbool iyo miidow oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose kuwaas oo lagu laayay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland dagaallo lagu qaaday askarta xabashida itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay xalay ka dhaceen baay bakool shabeellaha hoose iyo gedo wararka ku aadan howlgalladaasi haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen magaalada baydhabo xaafadda loo yaqaano banqiyaano ee magaalada baydhabo ayaa weerarku uu si gaara kaga dhacay dhanka gobolka gadana rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano baraxow ee ku taalla degmada baardheere ee gobolka gedo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka weerar ayaa xalay lagu qaaday isbaaro u taallay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halka loo yaqaano daa'ud yare oo u dhexaysa deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho muddo kooban oo uu socday dagaalka waxaa halkaa isaga cararay ciidamadii dowladda federaalka ah ee dadka isbaaraysanayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta ayaa halkaa ka qaatay agabyo kala duwan oo ciidan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin xaafadda munkayga ah ee degmada afgooye dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyada ah ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay sirdoonka maamulka somalilan ayaa sheegay inay qabteen xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka zakariya cumar ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada boorama oo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa tilmaamaya in halkaasi lagu qabtay xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka laba ka mid ah xubnaha sirdoonka dowladda federaalka ayaa gacanta lagu dhigay sida ay tilmaamayso hay-adda sirdoonka maamulka somalilan ee loo yaqaano n waxaana sida ay sheegtay hay-adda sirdoonka maamulka somalilan xubnahan ay qorsheenayeen fulinta howlgallo ka dhaca deegaanadaasi iyagoona tilmaamay inay ka warhayeen in xubnahan ay soo gaareen deegaanadan islamarkaana ay ku raadi joogeen balse ugu dambeyntii ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan waxaana ay intaasii raaciyeen inay jiraan xubno kale oo weli ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah deegaanadaasi islamarkaana ay ku guda jiraan raadinta xubnaha weli ku harsan deegaanadaasi waa sida ay hadalka u dhigeen dhacdada la xidhiirta qabashada xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxa ay sii walaacinaysaa xaaladaha khilaaf ee muddada dheer ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka somalilan hase ahaatee maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay ku kala xidhan yihiin dowlado shisheeye kuwaas oo ay u fuliyaan ujeedooyinka ay ka leeyihiin dalka iyo dadka dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan dagaalkan oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana si gaar ah iska hor imaadkan oo rasaas tirbeel ah isla dhacay ciidamada loo yaqaano harmacad ee ka mid ah booliska dowladda federaalka iyo kuwa u watay xildhibaan beenobeeno waxayna ku dagaalameen agaarka wasaaradda hargaha iyo saamaha intii uu socday iska hor imaadka nin darwal ah oo watay gaari iska rogo ah ayay halkaas ku dileen ciidamada dowladda federaalka ee dagaalamay dhankooda ayaa waxay iska dhaawaceen hal askari oo ka tirsan ciidamada loo yaqaano harmacad mana aha markii ugu horreysay oo askarta dowladda federaalka ay ku dul dagaalamaan dadka shacabka ah waxaana marar kala duwan dagaalo dhex maray ku nafwaayey dad rayid ah dowladda federaalka ayaa si cad u sheegtay in dastuurka ay ku dhaqanto ay u qoreen dalal shisheeye oo ay xabashida ku jiraan sida tafaasiisha warkaasi uu kusoo gudbinayo muxsin dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay dhidibada u taageen dowladaha shisheeye dhaqaalaha iyo dacmintana ay la garab taagan yihiin ayaa ku dhaqanta dastuur ay iyagu dhodhoobteen kaasi oo ay culimmadu sheegeen in uu yahay mid kitaabka allah baalmarsan islamarkaana taxaddi kula jira qur-aanka kariimka ah dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka ayaa ah mid dalal shisheeye lagu soo qoray sida kenya ayna qoreen sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka tilmaamayaan dad ka soo jeedo dalal shisheeye oo ay ka mid yihiin kenya iyo ethoobiya oo si weyn u hagardaameeyo bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa isagoo ka hadlaya shir ka dhacay dalka dibaddiisa waxa uu daaha ka rogay in dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka uu yahay mid ay soo dhoodhoobeen dalal shisheeye oo aanan haysan diinta islaamka waxa uu tilmaamay in mahiiga oo ah ergey mar qaramada midoobe u qaabilsanaa soomaaliya iyo dowladda xabashida ethoobiya ay iska kaashadeen qoritaanka iyo curinta dastuurka dowladda federaalka waxaan ku taamaynaa in dalka dastuurkiisii markii koowaad dadka soomaaliyeed ay ka doodaan dastuur ay leeyihiin soddon sannadood dad badan baa dastuur baa lala cararayaayo xaggaa lala ordayaayo niman siyaasiyiina oo maaragtay saaxiibadeena oo dalka in uusan kicin qayb ka ahaa oo dalka in cadow loo loogo qayb ka ahaa ayaa weli hadalkii laftiisii mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaaba noo samayn jirtaba
qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta iyo taageerayaasha dowladda federaalka ayaa si weyn u dhaliilaya siyaasadaha dowladda federaalka iyagoona daaha ka rogaya xaqaa'iq qaraar oo ay muddo soo qarinayeen kadib markii bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ay fahantay xaaladda rasmiga ah ee dowladda federaalka iyo waxa ay ku dhaqanto warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii iska hor imaad ka dhacay kiniisad ku taala dalka kenya ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo halka shil ka dhacay dalkaas ay ku dhinteen tiro dad ah ugu yaraan toban qof oo kenyaati ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaad ka dhacay kiniisad ku taala deegaanka mugaringo oo ka tirsan ismaamulka kisii dadka dagaalamay ayaa isku haysta lahaanshaha dhul ay ku taalo kiniisadda waxaana markii dambe soo dhex galay ciidamada booliiska iyagoo dadka dhaawacmayna isbitaalka la geeyey dhinaca kale shil ka dhacay wadada xidhiirisa sangana iyo makutano ee waddanka kenya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof gaari tagsi ah iyo mooto ayaa isku dhacay waxaana durba goobta ku geeriyooday laba qof miidka labada qof ee shilka ku geeriyooday ayaana la geeyey goob meydadka la dhigo ee isbitaalka magaalada iyadoona lagu wado in lagu sameeyo qaliino baaritaan ah waddanka kenya wuxuu ka mid yahay waddamada dhaca geeska afrika ee laga soo wariyo shilal badan guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa